magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bare ayaa lagu qabtay tobabar ku saabsan ka hortagga tahriibka sharci darada iyo sidii bulshada loogu baraarujin lahaa dhibaatada uu leeyahay tahriibka tobabarkan oo socon doona muddo afar maalmood ayaa waxaa ka qeybgalaya xubno ka kala socda amaha ammaanka maxkamadaha socdaalka iyo jinsiyadaha warbaahinta culamaa udiinka nabadoonada iyo dhallinyarada baasha cabdi maxamed oo kadisan hay-adda i o m ayaa ka waramaya ahmiyadda tobabarkan iyo hadafka laga leeyahay waxaan halkan u nimaan annagoo ka soconnaa hay-adda socdaalka jinsiyadda wasta consultact iyo i o m inaan meeshaan ku qabanno aqoon iswadaarsi afar maalmood soconaya magaalada boosaaso marka aqoon iswadaarsigaas wuxuu ku saabsanaay sidii lagu hortegi lahay fahamkan kor loogu qaadi lahaa loogana wacyigeli lahaa khatarta uu leeyahay socdaalka sharci darrada ah magaalada boosaaso aqoon iswadaarsigan waxaa lagu soo qabtay magaalooyin badan magaalada boosaaso muhiimad gooniya ayay u lahay targetna waxay ku ahayd meelaha aan qabrin inaan aqoon iswadaarsiga ama seminaarkaan ka qabanno because boosaaso waxaa waaye waa meelaha ugu badan ee dadka ay ka taariibaan ayagoo doomo ku baxayaan ayagoo baabuur ku baxayaan ama nuuc kasta ha ku baxeen waxaana la sheegay in boosaaso ay tahay in magaalooyinka ugu badan ama soomaalida meeshay ku noosha hadday noqoto etoobiya kenya soomaaliya jabuuti meelaha ugu badan ayay ka baxaan inay tahay meeshaan marka seminaarkan muhiimad gooni u lahay in dadkan afarta beri intuu soconayo in dadka boosaaso jooga laga wacyigeliyey socdaalka sharci darrada ah iyo wuxuu yahay qofka hadduu safraayana uu ku safro dukumiinti sharci ah haddii kalena khatarta iyo dhibaatada jirta asagu og la ogeysiiye in waxa uu la kulmaayo iyo dhibaatada taale iyo hadduu qurbaha tago ama jidka la maraayo in noloshiisa mid dhaanta uusa helin qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalaya tobabarkan ayaa ka waramaya waxyaabaha ilaa hadda ay ka faa'iideen waxaan mahad celinaya hay-adda iom oo noo qabatay tababar ama trading ku saabsan dhibaatooyinka tahriibtu leedahay tahriibtu aan ka fahansanayn awal waxyaabo fudud oo kale oo aan sahalaysanaynay oo kale maantana aan ka faa'iidnay dhibaatooyinka ay leedahay khataraha dhallinyaradu geysato oo kale ay u geysato iyo tacadiyada dhanka dumarka iyo dhanka raggaba kasoo gaadha dhaqaalayarida tahriibta dadka kaga dhacday maanta waxaan kaloo ka faa'iidnay waxyaabo badan oo aanan soo koobi karin oo aanan awal fahansanayn haddaan nahay reer boosaasood marinkii iyo wadooyinkii loo mareeyay tahriibka in aan ka hortagno tahriibka oo bulshadeena uga faa'iideyno tababarka aan qaadanay yacnii inaan ka wacyigelino bulshadeena dhalinteena ku baaba'aysa badda iyo tahriibkii saxaraha tahriib wax fiican ma ahan marka waa laga fiican yahay tahriib annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka wacyigelinno dhallinta iyo bulshada dhammaanteed